ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa magaalada muqdisho ka furay shirweynaha midooda bankiyada soomaaliyeed oo looga hadlayo fursadaha iyo caqabadaha horyaala bankiyada soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha ayaa bogaadiyey dadaalada ganacsatada soomaaliyeed ee ku aadan horumarinta dhaqaalaha gaar ahaan barnaamijka lacag bixinta midaysan ee qaranka oo faa-iido u leh maaliyadda dalka isagoo xusay in dhaqaalaha dalka uusan horumar sameyn karin haddii aan la helin bankiyo la aamini karo wax looga mahad celiyaa bangiyadeena si gaara loo xusaa iyaguna way sheegeen waxa weeye waxyaabaha ay soo kordhiyeen ee ay adduunyada aan kula soconno amaan in badanba kaga horeyn oo isticmaalka technolojiyadan oo e v c ga ugu horeeyey oo ay kamid tahay eda habshiil oo hadda kuwii la sheegayay oo master card iyo visa cardka ay kamid yihiin dhammaan kuwaasi oo hadda waddankeena si saxa looga isticmaalo meelo badan oo laga isticmaalin oo ayna ka jirinaa jira marka horumarkaas waxaa keenay bangiyadeena keenay way ku mahadsan yihiin xukuumadda waxay u taagan tahay ilaalintiina hantideenna ilaalinteeda waa inaan ilaashano si loo ilaaliyo waa in xayndaabyada lagu ilaaliyo waa in aan ay xukuumaddu ay ay si fiican uga warhaysaa iyo maalgelinta ad iga gudban tahay wixii oo dhan risqigiin adaa ku gudban imana adeegaysid waxba ima taraysid marka waa su-aal adag marka waxaynu u baahan nahay inay ganacsatadanu iyo bangiyadanu ugu horeeyaan ka fakerno waxaynu u baahan nahay infrastructureka oo ay dekedahaas ku jiraan airport ku jiraan jidad ku jiraan inaynu aada uga fakerno in dhaqaalaheena malaha meesha ugu habboon ay ka bilowata inay meelahaas ahaan lahayd marka fakerkiina wax badan waxaad gelisaan maxaa ka dambeyn doona markii dayn xafisku ay ay dhammaato maxaa ka dambeyn doona taasna inaad xoogga saartaan ayaan rajaynaya insha allah ka fakertaan